rolling with me here on VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaannu internetka ku leenahay ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah bisha maarsana waa sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxa ay dul joogtaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo waxaadna naga dhegaysanaysaan idaacaddayda duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah jacfar kuukay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mida dalka jabuuti oo lagu qabtay bandhig amaba carwo lagu soo bandhigayay beeraha waddankaasi maanta waxaan iibsanay geedkan waa liindhanaan kan kale waa maango marka de insha allah waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan qabanqaabistan oo kalena waa wax wanaagsan oo ku kala baranayno beeraha dalka
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada laascaanood iyo saamaynta ay ku yeelatay shaqola'aanta kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka antony blinkan ayaa talaadadan maanta ah booqanaya waddanka morocco ujeeddada booqashada wasiirka ayaa lagu sheegay in lagu xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee gobolka blinkan ayaa rabaad gaaray fiidnimadii isniinta kadib markii uu israa'iil kaga qayb galay shir taariikhi ah oo halkaasi ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda waddammada imaaraadka morocco baxrayn iyo masar kaasoo ay israa'iil u aragtay fariin adag oo ka dhana waddanka iiraan bilinkan ayaa mar kale la kulmi doona dhiggiisa morocco naasir boorita iyo ra'iisul wasaaraha casiis akhanooj waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa dhaxal sugaha abudabi sheekh maxamed bin zaayid ala nahyan oo isaguna ku sugan waddanka morocco kaasoo xiriirka waddankiisu uu la leeyahay washington oo saaxiib soo jireena la'ah uu waajahayo madmadow fara badan waxaa la filayaa in wadahadallada uu la yeelanayo mas-uuliyiinta morocco ay taaban doonaan arrimaha ammaanka labada dal gobolka ah iyo weliba la dagaalanka argagixisada gobolka saaxil iyo xuquuqul insaanka iyagoo sidoo kalena isla soo qaadi doona saameynta dhaqaale ee dagaalka yukrain uu morocco ku yeeshay gaar ahaan soo dejinta qamadiga sida mas-uuliyiinta maraykanku ay sheegeen waxaa la filayaa in khilaafka saxaraha galbeed uu safka hore ka galo arrimaha laga hadli doono taasoo arrinta ay mudnaanta ugu sarraysa siinayaana mas-uuliyiinta morocco hay-adda amnesty international ayaa ka digtay in duulaanka ruushka ee ukrain uu yahay mid soo celinaya wixii ka dhacay dagaalka suuriya iyadoo cambaaraysay waxa ay ugu yeertay dembiyada dagaal ee kordhay amnesty ayaa hadalkan ku sheegtay isniintii intii lagu guda jiray gole ay ku soo bandhigaysay warbixinteeda sannadka oo maanta ku qabsoontay johannesburg waxa ka dhacaya ukrain waa soo noqnoqoshada wixii aan ku aragnay suuriya sidaana waxaa wakaaladda ah wararka a f p u sheegtay xogayaha guud ee hay-adda agnes calamard oo iyadu la hadashay saxaafadda waxaanu wajahaynaa weeraro ulakac ah oo lagu qaaday kaabayaasha rayidka iyo guryaha sidoo kalena waxaa la duqeeyey iskuullada ayay raacisay iyadoo ruushka ku eedaysay in uu waddooyin dhinaca bini'aadanimada ah u rogay dabin dhimasho dhowr wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aanu ku bilownay waxaa waddanka jabuuti lagu qabtay carwo lagu soo bandhigayey wax soo saarka beeraha bandhigan waxaa ka soo qayb galay beeraley ka kala socotay shanta gobol ee waddankaasi jabuuti waxaanay ahayd tii ugu horreysay oo dalkaasi lagu qabto dadweyne fara badan ayaa u soo daawasho tegey halka kuwo kalena ay wax ka iibsadeen dalagii halkaasi lagu soo bandhigay sagal saciid faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mida dadkii ka soo qayb galay bandhigaasi beeraha ee waddanka jabuuti haa magacayga waa idil weyaan maanta waxaan iibsanay geedkan waa lindhanaan kan kale waa mango marka hadda insha allah waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan qabanqaabistan oo kalena waa wax wanaagsan oo ku kala baranayno beeraha dalka iyo dadka ka shaqeeya iyo dee shaqadooda maanta sidai aan u wada fahmayno waxaan noo ficnaan lahayd waxaanoo hadiyo goor la qabto matalan bishii mar dadkan lasoo dhaadhiciyo oo dee dadkii la wadaagaan waxaan sidii wax u garanayaan oo dee aan qof kasta ka faa'idaysto insha allah marka wax badan baa ka baxa weliba de magaalada caasimadda waxaa ka baxsan dhulku ka uu kaga habboon yahay maxaa la yidhahaa beeraha iyo waxa marka alxamdulilah maanta wallaahi waa ilaahay mahadi
liintan maxaad ku samayn doontaa waan beeri doonaa hadduu ilaa dhaw guriga haa blask waanu haynaa shalayna waxaan qaatay foox marka insha allah waan rajeynaya inay soo baxdo
ka waran in lasoo bandhigo wixii dalku ka soo baxay waddanka soo aragtaa wallahi de waa wax fiican horta waa ku salaamaya ana rabadaan weeyaan ramadaan xuseen dee si qurux badan baan u arkaa malaba markii ugu horreysay malaa waxaan la bandhigay malaha jabuuti anugu anugu aan imide weeyaan jabuuti jabuutina waan joogaa waanu ku dhashay laakiin wallaahi aad si qurux badan baan u arkaysa maxaad iibsanaysaa wax ma iibsatay wallahi walaashay horta baan inaan yar daadaawadaan unu imday haddaba waxay cajabiyaan aan iibsan doono insha allah asalaamu calaykum magacaygo saddexan waa maciine jaamac geedii calsibiix baan ka imiday carrimadowlaan ka socdaa wallaahi beeraha carrimadowla way badan yihiin beeraha baan ka soconnaa adda xawaashiiyo khudrad iyo wixii aan beeranayna de maasha allah waan ka maanta aan dowladyadu balaas noo samayseen keennay dee waa wallaahi waan ku faraxsannahay halkaa iyo halka sarrayso maan rajaynay ee ka waran se wax laydinka iibsaday ma ilaasha waana naga iibsaday waana naga iibsaday waana noo yimiday si qurux badan baana nooga iibsaday ilaa calisabiix oo dhan weeyaan waana naga iibsaday wallaahi waxbana nagagama tegin alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaheena dalka iyo marwadiisa koowaad oo beeraleyda iyo dhallinyarta iyo dalke dadkeena jabuuti mar kasta ag jooga ayaan u mahad celinayaa horta maasha allah walaahi dad ayidhiba qudaartan oo dhan ma wadankay ka baxdaa bay yidhaaheen haa dad badan oo garanayn baa jira romaankii bay arkeen waxay arkeen beataraafkii waxay arkeen geedo badanoo ee aragba ayaa tajooraa timiday gobolkii tajoora waxaa yimid gobolkii uboq waxaa jooga gobolkii dakhil waxaa jooga gobolkii carta waxaa jooga gobolkii calisabiix beeraleydeedii oo dhan ayaa joogta halkan macal jabuuti marka maasha allah alaabta la keenay lagama marka waxa usoo qaban qabseen sidii laisku barto laisku dhex galo filanaa ha inaa horta lasoo saaro inaa la garto wax soo saaritaanka soo saaritaanka waddankeena maasha allah mar kasta de etoobiya bay nooga imaataa qudaartii marka etoobiya aan ku xidhannahay marka inaan halkan fikirkii wuxuu ahaa inaa la arko horta wixii waddankeena ka soo baxo maasha allah de adna indhahaaga ku aragtay wax badan ayaa halkan ka soo baxo
marka gores asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaat marka xigta magacaygu waa maxamed cumar cali waxaa kamid ahay waa run dhalinyarta ka timiday degmada casaamo khaas ahaan weliba ee jabuuti maanta kusoo bandhigtay hadday tahay khudrad wax alla wixii beerahiina kasoo baxay hadday tahay lidhanaan saytuun qanji tamaad wax alla waxaa kullii kasoo baxay kusoo bandhigay si aan u tusno wixii aan gacmihiina kula soo baxnay dhulka kala soo baxnay degmada casaamo si aan u tusno degmadeen waddankeena jabuuti iyo caasimadeena jabuuti oo kan idhaahna dee waxaaba gobolkeena kasoo baxa
marka aduu beer baa leedahay beertada maxaa ka soo gaay maanta maanta beerteeda waxaa ka soo baxay haddii basalbaar iyo tamaad iyo saytuun ayaa laga soo guray maanta beerteeda waxaa kalena anagu iskama kala saarsaarin komberatiif casaamo oo dhan waa la iskuula jiraa ha gruub ahaan halkan waxaa ku timaadeen gruub ahaan laakiin gaar ahaan markay noqoto adiga beertaada waxaad tidhi saddex sanaan beerayey wixii igu soo baxay saytuun bay ahayd ha saddex sanaa beerayey maanta waxaa weeyaan sanadkii igu horreysay mudhaha laga arkay ee laga soo guray weeyaan labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayaan beerahayd beerta markaa tacabkii kadib maanta waa maalintii igu horreysay waa markii igu horreysay sanadkii igu horreysay wax laga guray iyo markii igu horreysay aan Djibouti keenay waxa beerteeda ka soo baxay ee soo iibgeey Djibouti soo iibgeey bal dareenkaaga iga waran wallahi ma sha Allah dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay waa la dareemi karaa dad anagu markii hore waxaan lahayn beero ku soo koray dee dad mid kasta waa inuu dhaxalkii aabihii iyo wixii dee ee dadka badi waa beer laakiin mid gacantiisa intuu wax ku beeri suga oo wax ka cuna waa yartaan leeyahay sidaa daraaddeed anagu casaamaadaan nahay markaan iskoolada kala jebino degmadeena sitaan ku noqonno ayaan beerihii iyo wixii dhaqanooha awalba aan soo wadnaa soo dabaracnaa sidaa daraaddeed maanta wixii aan gacanteeda labadii kun iyo sagaal iyo tobanka ku beeray ayaan maanta murihiisii caasimadda keenay oonu iibinaya waan ku faraxsan marka hore waxawaash adigu aadan beere baa cuni jirtay ka waran kaagu soo dhadhamaya
wallahi wallahi wuu fiicay marka hore da wax waa dareen gooni markaad cunaysa dareen gooni kuu samaynaya ilaa adaas gacanta ku beeray waa sida ilmaha dhashoo kale waa run waa run waa dareen gooniya aad iyo aad waa dareen gooniya markaad aragtid eh, waxaad beertay oo u joogtay eh, waqti badan gelisay lacag kaa gashay maanta haddana wax ka soo baxaan oo iibinaysid kula mid maaha kii shalay toole beeraha kale ee degmada dee casaamo mise faamiga aan ka qaaday aan iibgeeyay aan cunayay lamid maaha mid kasta haddaad dariiqa ku aragto xabad kaa xumaatay xataa waad iska qaadan qasab qasab waad iska qaadanaysaa qasab waa run waa run waa run Eh, maxaad doortana sii kordhisa beerta Ba- halkee doortanaad gaarhisa beertaada wallaahi beerteeda waxaan gaarsiinayaa si eh, inay taam noqoto isgaadho dee wax walba laga soo guro ay weynaato laguna daro meel dalxiisa ay dadku kugu iman karaan kuna tagaan ay kusoo dalxiisaan beertuna inay is ay- maxay ahayd eh, adigu iskaafiso hadday tahay yad- waxaan tamaadka sesiyon ka baxaysa isbuciso hadday tahay jilaalkii waxaan soo baxaya tamaad yaqaan jireen jilaalkii oo dhan wax magaalada laga guri karo laga iibiyo eh, xagaagiina hadday tahay bartiikhii iyo wixii kale laga iibin karo waa inay beertii isbuciso is wala kaafiso
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha jabuuti uu ka qaybgelayay bandhigga beeraha oo isagu markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada jabuuti ee xarunta u ah jamhuuriyadda jabuuti waxay u warramayeen waryaheenna sagal saciid faarax halkaad nagala socotaanna waa washington markana dhinacii heesaha nala dhegaysta heestan
waxa jira wax kuu daran haddana kula wanaagsane ka hadalka weyn baan inayahay wadaayo aweecan waaye waxa jira wax kuu daran haddana kula wanaagsane afka hadalka weyn baan inayahay wadaayo aweecan waaye jacayl baay weeraray waxka samaadu furantay anigoo warbaqaabaa jacayl baay weeraray waqti samaadu furantay anigoo warbaqaba ay qaban waaya ana noqonaa loma weeshaan loma soo hortoortaan ay qaban waaya ana noqonaa goma weeshaan goma soo hortoortaan weligeed loma hayaan nafta nafta nafta weelku mootee weligeed looma hayaan nafta nafta nafta weelku mootee dhegaysanayse waagii baryaayo qodaxdii wareegtaba oo waxyeela joogtee anigu wadlahayo wax yahay kooyo udisay waraabshee
waxaanu intaa kaga nimaadno heestaasi macaan haddana dhegaystayaal waxaanu aadaynaa dhanka iyo laascaanood waxaa jira dhallinyaro shaqola'aan ah oo soo buuxdhaafiya goobaha lagu caweeyo ee ku yaala magaaladaasi laascaanood dabadeedna ka sheekaysta waxyaabaha markaasi taagan ee bulshada saameynta ku leh dhallinyarada qaar ayaa lagu eedeeyaa inaysan iska xil saarin inay shaqo raadsadaan taa beddelkeedana ay door bidaan inay soo fadhiistaan goobaha lagu caweeyo oo ay fadhi ku dirir galaan cabdikariin olol oo la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa magaalada laascaanood warbixintan nooga soo diray dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa isugu yimaada goobaha ay ku caweeyaan habeenkii waxyaabaha ugu cusub ayay ku falanqeeyeen qaarkoodna waxa ay kaga sheekaystaan shaqooyinka iyo waxyaabaha kala duwan qaar ka mida dhallinyarada oo aan la sheekaysanay ayaan kala hadalay waxyaabaha ugu hadalaynta badan ee sida weyn goobahani ay ugu soo bandhigaan dhallinyarada ayaa xilliyada qaarkood ay shaqeeyaan iyo kuwa aan iyagu shaqada haysanin ayaa goobo gaara isugu yimaada kuwaasoo habeenkii ku caweeya
bismillahi raxmaaniraxiim cabdikariim waa mahadsan tahay sida caadiga goobahan oo kale waa goobo caweysa habeen walba markaan soo rawaxano ama shaqooyinkayga soo dhammayno amaan ka soo baxno waan iskugu nimaadnaa waa ku sheekaysannaa waa ku shaahanaa waa gooba aanu afkaar badan iyo aragtiyo badan isku weydiino waa meel goob dhallinyaradu ku caweyso oo layskugu yimaado
dee dadku guruubo ay u kala fadhiyaan qaar siyaasad bay ka sheekeynayaan bal ka waran waxyaabaha ugu hadalhaynta badan cabdikariim horta waa mahadsan tahay waxyaabaha ugu badane badan laga hadlo waxa weeye hadba wixii markaa ku ah attractiska ku ah ee ay dadku xiisaynayaan ama doorashada ha noqoto ama ha noqoto sixir bararka waxyaabaha saameeyey ama ha noqoto abaaraha hadda geyiga ka jira oo dad badan saameeyey marka habeenba wixii ishii isku taagan yahay unbaa dhallinyaradu iska wadan hadda waxaa ugu waaweyn doorashada soomaaliya oo hadda issueska koowaad oo taagan oo badanaa xildhibaanada la dooranayay iyo dadka yaabaha deegaankan siyaab badan u saamaynaysa waxaa kaloo ka mid a abaarta hadda taagan iyo xaaladeeda ka mida marka inaha unbaa ka mid aata bal ka waran caweyska halkani waxyaaba badan baa lagu falanqeeyaa bal iga war
bismillahi raxmaan iraxiim cabdikariin aad iyo aad baa mahadsan tahay adigii dhammaan dhallinyarada muxuu ahayday meesha joogtaa haddii aan kaaga warramo muxuu ahayday caweyska halkani waa meel yacni madal inta badan dhallinyarada iyo inta badan dhallinyarada ugu badanba waa yilku marar wasoo waa soo raacaane dhallinyaradaas ugu timaada iyagoo ku kala qaata aaraha iyo afkaar fara badan oo kala duwan waxyaalaha ugu badan lagu falanqeeyana waxaa ka mid ah oo inta badan dee taagan mar walba wacyiga iyo waayaha ama ishuuga markaa taagan hadday tahay abaaraha hadday tahay nabadgelyada hadday tahay sidoo kale maxaa lahayday abaarahan soo noqnoqday marka issue hadeer ugu badan ee dadku ay ka hadlayaan waa laba issue midna waa abaarta midna waa muxuu ahayday doorashooyinka dhammaaday ee muxuu ahayday soomaaliya ay qaar gabagabada ku dhow inta ugu badan ee lagu kala warqaata waa intaa waana iska un xog waraysi iyo dhallinyarada oo ku qaata muxuu ahayday waqtigooda inta nasashada marka ay ka yimaadaan goobaha muxuu ahayday ama waxbarasho hataa ha noqoto ama muxuu ahayday shaqooyin ha noqoto
waxyaabaha laga hadlayo waxaa kaloo ka mida sida abaaruhu aad ka dhawaajisay ay bulshada u saamaysay bal ka waran waxa sida weyn hadda looga dayrinaya maxaa ka mida marka laga hadlayo abaarta jirta iniga waxaa ugu badan hadeer waxa abaartu yani waxay aad ugu taagantaha hadeer oo yani laga hadlay waxa weeye biyihii baadkii oo ku yaraaday maxaa la dhahayday dunyadadii iyo dadkii iyo xoolodhaqatadii marka waxa ugu badan hadeer laga hadlaya waa abaarta iyo sidii loogu heli lahaa ama biyo dhaamis ama lagu gurman lahaa ummadda danyarta eh laisku caawin lahaa ama ay tahay haddii ay tahay contribution ama haddii ay tahay in yani loo sameeyo muxuu ahayday dibudejin yani iyo iyo gurmad loo gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen ku dhaqan miyiga iyo meelaha hard to reach area-da ah marka waxa ugu badan waa un tabarucaad in loo waxeeyo un cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
u mahadsan yahay cabdikariin olol markana waxaanu soo gaarnay xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara wariyaheenna maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee wadamada qaaradda yurub ku matalaya koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabyaaqadiisa lagu qabanayo waddanka qatar ayaa intooda badan ay soo gudbeen saddex boos oo ka dhiman ayaana waxaa lagu loolamayay ciddii buuxin lahayd kulmadii ugu dambeeyey ee lagu soo gudbayay ayaana caawa la isugu madlan yahay inkastoo kulamadaasi kulan ka mida uu mar kale dib u dhacay maadaama kulankii kan ka horreeyey ee scotland iyo ukrain ay fooda isku darayeen oo ciddii soo baxdaa ay weels la ciyaari lahayd uu hore u baaqday waddanka ukrain oo dagaal ka socdo ayaana keentay in kulankaasi uu baaqdo lama oga xilliga scotland iyo ukrain ay soo kala bixi doonaan waxaana kulankaasi oo dib u dhacaya ciddii soo badisaahi ay foodes gelin doonaan xulka qaranka ee weles laakiin kulamada caawa la hubo inay dhacayaan ee kala baxa ah oo ciddii soo badisaana ay usoo gudbayso koobka kubadda cagta adduunka cidda kalena ay gurigeeda qaban doonto ayaa waxaa fooda isku daraya sweden iyo poland kulankan waxaa lagu ciyaarayaa waddanka poland halka kulanka labaadna uu dhex marayo wadamada bortugiiska iyo waqooyiga macedonia macedonia waxa ay ka soo badisay toddobaadkii hore xulka qaranka ee talyaaniga oo guul lama filaan ah ay guriga talyaaniga kasoo qaadatay ciyaaryahan christiano ronaldo oo ah kabtanka xulka qaranka ee bortugiiska ayaa ciyaartoydiisa ku dhiirigeliyey kulankan inaanay isdhiganin isagoo xusuusiyey in xulka qaranka ee waqooyiga macedonia aanay ahayn dal la sahlan karo maadaama talyaaniga ay kasoo badiyeen christiano ronaldo iyo xertiisa bortugiiska ayaana rajo weyn ka qaba inay kasoo adkaan doonaan waqooyiga macedonia inkastoo macedonia ay iyadu lafteeda rumaysan tahay inay soo bixi karto maadaama talyaaniga ay kasoo guulaysatay haddaba la arki doonay caawa cidda ay guushu raacdo qaladda afrikana weli lama kala bixin ilaa iyo haddana ma jiro dal xaqiijiyey usoo bixitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka laakiin lugtii koowaad oo lasoo ciyaaray ayaa wadamada qaar guule ka soo gaareen halka kuwa kalena ay caawa doonayaan inay natiijada beddelaan xulka qaranka ee nigeria ayaa gurigiisa ku ciyaaraya oo doonaya inuu gaana oo barbahoor la soo galay kulankii hore ka adkaado si uu koobka adduunka ugu soo gudbo laakiin gaana iyaduna sidaasi lamida ayay rajaynaysaa senegal oo lugtii koowaad masar ay ka soo badisay ayaa caawa gurigeeda ku martigelinaysa xulka qaranka ee masar ooy doonayso guuldarro kale oo la mida tii koobkii qaramada afrika ay ku dhigtay oo kala inay ku dhigto la arki doone haddaba senegaal iyo masar cidda caawa soo gudubta algeria hal gool iyo waxba ayay kaga soo adkaatay camaruun lugtii hore caawana gurigeeda ayay camaruun ku martigelinaysaa morocco waxay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo gurigeeda kula soo gashay barbaro caawa iyadaa marti loo yahay su-aasha taagani waxa ay tahay barbaradii ay soo qaadatay natiijo ma siin doontaa caawa tunisiya iyadoo maali gurigeeda kaga soo adkaatay ayay caawa gurigeeda kula ciyaaraysaa xulka qaranka ee maali maalina waxay doonaysaa in guuldaradii gurigeeda lagu soo gaarsiiyey ay caawa tunisiya ka arsato marka la eego natiijadii ka soo baxday lugtii hore isla reebkan wadamada masar algeria morocco tunisiya iyo xulka qaranka ee nigeria ayaa rajo wanaagsan leh oo igu soo gudbi karaan koobka kubadda cagta ee adduunka taageerayaasha kubadda cagta ee qaaradda afrika ayaase waxaa isweydiinayaan suurtagalnimada in sanadkan shanta dal ee qaaradda afrika ku matalaysa koobka kubadda cagta adduunka ay afar ka mid ihi noqon karaan dalalka carabeed ee qaaradda afrika shakila-aan caawa shan dal ayaa soo gudbi doonta halka shan dal oo kalena iyagoo murugoonayo madluunsan ooyayana ay garoonka ka bixi doonaan waa hagaga dhegeystayaal guud ahaana xubinteena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan ee kulan dambe waa mascado idila sida iyo
waa hagaag mascade oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha nala socodsiinayay aanu intaa kaga nimaadno markana aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha codkaasi macaan ee banaxariistiisa jannaha ka waraabiya cumar dhuule cali waxa uu gebageba u ahaa idaacaddayadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaantaynu isku duuban waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo